bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay toddobayo labaatanka bisha julaay sannadda labada kun toddobayo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa habeenimadii xalay ah shir guddoomiyey kulan looga hadlayay shaqaaqadii ka dhacday shalay gelinkii dambe nawaaxiga tiyaatarka magaalada muqdisho halkaasoo isku rasaaseeyeen ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk soomaaliya is-rasaaseynta labada dhinac ayaa la tilmaamay inay ka dhalatay khasaaro dhimasho iyo dhaawacyo lahoosoo kala gaartay dhinacyada dagaalamay waxaana dagaalamayay ciidamada militariga soomaaliya iyo sidoo kale ciidanka xasilinta caasimadda ka gadaal markii ay is-afgaareen labada dhinac waxaana la tilmaamay in ciidanka xasilinta ay isku dayeen in mid ka mid a gaadiidka ciidanka militariga ay ka qaadaan hub ay wateen taasi oo ay ka dhalatay shaqaaqadaasi waxaa la tilmaamay sarkaal hogaaminayay ciidanka xasilinta caasimadda in goobta uu ku geeriyooday sida wararka soo baxaya ay sheegayaan waxaana jira sidoo kale tiro kale oo dhaawacyo iyo sidoo kale dhimasho ah oo la gaarsiiyey isbitaalada magaalada muqdisho kulankan ayaa waxaa guddi loo xil saaray baaritaanka arrintaasi ku aadan iyadoo ciidamo ka tirsan labada dhinacna xabsiga loo taxaabay waxaana la tilmaamay in guddigan guddoomiye looga dhigay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed haatan oo u bilowday baaritaanadaasi wasiirka amniga oo ugu horreyn goobta ka hadlay ayaa sheegay ama sharaxaad ka bixiyey halka ay haatan wax marayaan iyo sidoo kale guddigan howshiisa sida ay noqon doonto ayagoo sidoo kale sheegaya in lala xisaabtami doono ciddii ka dambaysay falkaasi
baaritaankii baa bilaabanaya guddi madax banaana loo saaray guddigaas ayaa soo dadka ka dambeeyey hawsha shaqaad ku noqon doontaa in tallaabo waafi ah waafaqsan sharciga tusaale u noqon doontaa wax badan oo si xal mastuura lagu ogan jiray aysan socon doonin tana laga dheehan doonaa hadduu yidhahdo hab ayaan insha allah ka shaafi doontaa si ay u helaan dadkii dhintayna magaranaysaa xukun cadaalada kuwii dhulka geystayna loo mariyo xukun cadaalada dilaanaan guddigaasa looga fadhinaa marka farintay
jenaraal cabdixakiin saacid oo dhinaciisa ah guddoomiyaha guddigan baaritaanka ah ayaa waxa uu sheegay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ciidanka booliska howshooda u guda doonaan baaritaankan ay usoo dadeji doonaan waxauna tilmaamay in la horkeeni doono sharciga ciddii ka dambaysay falkaasi
ciidamada howlgal hadday galaan mararka qaarkood waxaa soo bixi kara cillado yaryar cilladaasna waxaa lagu saaraa in tilmaamaha laga baxsho waxna laga qabto arrinta dhacday waa siday u sheegeen saaxiibaday waxaa u xirxiran dad fara badan baaristiina waxaa mas-uulka ciidanka booliiska waxayna u soo gudbin doonaan sida ugu dhaqso badan iyada oo loo cid walba oo ku xadgudubta waxaan u hambalyaynayaa dhammaan ciidamadii howlgalka ka waday caasimadda iyo hagaarkeeda oo runta aada u fiican lagu ammaani karo shacabka soomaaliyeedna yihiin badbaadisana naf fara badan oo ummadda soomaaliyeed ay ku weyn lahaayeen howlgallada cadow ay ka wadeen caasimadda iyo dalka intiisa kala
ugu dambeynna wasiirka wasaaradda difaaca ee xukuumadda soomaaliya ayaa tilmaamay in lala xisaabtami doono ciddii falkaasi ka dambaysay baaritaankan uu soconayo lagana warsugayo cidda uu kusoo baxa falkaasi waxa uuna tilmaamay in cidna aan laga aqbali doonin in ay ku dhaqanto haab moor qaab mooryaannimo ah sida hadalka u dhigay baaritaankii baa bilaabanaya guddi madax banaana loo saaray guddigaas ayaa dadka ka dambeeyey hawshaas shaqaaqadaas inay dhacdo dadkaasay dhaqaaq ku noqon doontaa in tallaabo waafi ah waafaqsan sharciga tusaale u noqon doonta wax badan oo lagasoo lasoo dhaafay oo mar kastana si lagu dhamin jiray ay kasoorka iyaan insha allah ka shaafi doontaa si helaan dadkii dhintayna magaranaysaa xukun cadaalada kuwii dhulka geystayna loo mariyo xukun cadaalada duulaanaan guddigaasa looga fadhinaa ciidan dambe oo dulqaadan doono ama looga ogolaan doono in shaqaaqada noocan ay ka qayb qaataan ma jiri doonto laga bilaabo saacaddaana wax shaqaaqada ama cad ugu yaraan ilaa iyo lix ka mid ah askarta ciidanka dowladda ayaa ku geerootay iska horimaadkan ka dhacay tiyaatarka qaranka waxaana ay ka tirsan yihiin madaxtooyada iyo sidoo kale ciidamada nabad sugidda oo ahaa ayagu ama ka tirsanaa ciidanka xasilinta caasimadda waxaana katirwaxaana sidoo kale ka mid ahaa dadka geerooday allaha u naxariiste mid ka mid a saraakiisha ciidanka nabad sugidda soomaaliya oo lagu magacaabo ciise jiijiile oo taliyo ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda gobolka banaadirna mar soo noqday halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo wardheer taliyaha ciidanka nabasugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya cabdulaahi sambulor sheeh ayaa ku eedeeyey qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya in ay ka badbadinayaan xasaanada saaran oo ay u arkaan wax kale asiga oo weerar afkaa ku qaaday xildhibaan mahad salaad oo horey u sheegay in wareegta aan lagu magacaab aan lagu sugi karin amniga magaalada muqdisho kaasi oo uula jeeday kulan ay ka qaybgaleen saraakiisha ammaanka dowladda soomaaliya iyo wasiirka amniga kaasoo loogu hadlayay qaabka ugu habboon ee loo xasili karo caasimada iyo qaybo ka mida gobolada dalka waxa uu sheegay sambalolshe in looga baahan yahay mas-uuliyiinta inay ilaaliyaan xasaanadooda sidoo kalena ay ka digtoonaadaan waxyaabaha qaar ee ay ku dhaqmeeyaan sida hadalka uu dhigay waa inaan fursaddan uga faa'iidaysto waxaa jira dad mas-uuliyiin ah oo qaarkood dawladda ay ku jiraan oo dararsanaya magaalada dhiban uka dhaco oo maalin kastoo dhibdhic waa dhahaaya maanta qarax ma dhicin maanta magaalada wax looguma degin oo nimankii shaqadooda waxbaa kasoo baxaya oo welwel iyo deg deg u qaba in magaaladan dhibaato iyo shil iyo gumada uka dhaco waxaa rabaa inaan xasuusiyo dadkaas haddii aadan khayr ku hadlaynin iska aamusa dad waxaa jira immunity ama xasaanad wax layaha ku gabada oo u haysta xasaanadu inay wax kasta ka daboolayso war waxaa jira xorriyad qolqolka waxyaabo aan lagu ogolayn oo ay ka mid tahay kicinta dadweynaha oo ay ka mid tahay wax u dhimidda danaha qaranka iyo nabadgelyada qaranka qof marka mas-uul ah oo maalin ilaahay keeno haddii boqol shay oo wanaagga la sameyna aan marnaba ka hadlayn wax yar hadday dhacaan la soo boodaayo oo si xun u fasirayo haddaba arrinkaas waa nasiib darro dad waxaan dhahay halkaan mas-uuliyiina dalkan wareegto iyo shirtilaan maa lagu xukuma haddaan mooshin maa lagu xukumi laha xukuumad in la rid oo maalin lahay keeno dawladdiis haysata oo horumar la gari waayo oo ummadda waxa la qabanaya ma wax la damacsan lala hadli waayo masaasa dalka lagu xukuma waa nasiib darro hadalkan ayuu ka sheegay taliyaha ciidanka nabad sugidda qaranka soomaaliya waraysi gaar ah uu siinayay tv-ga qaranka soomaaliya ama warbaahinta ku hadasha afka dowladda madaxweynaha maamulka hirshabellena waxa uu kasoo horjeestay amaradii kasoo baxay baarlam waa maxkamadda sare ee dalka ee ku aadanaa ku laabashada sideed kursi oo kamid a mudanayaasha baarlamaanka oo uu ku tilmaamay mid sharci darro ah waxauna sheegay in baarlamaanka waa hay-adda baarlamaanka ay tahay midda ugu sarreysa ee sharci dejinta dalka loogana baahan yahay in awaamiirteeda laga dambeeyo waxa uuna sidoo kale tilmaamay inaan loo dulqaadan karin kulaabashada qaar ka mid a kuraasta xildhibaanada soomaaliya sidoo kale madaxweynaha maamulka hirshabelle ayaa ka hadlay lambaro loo sameeyey ciidamada booliiska ee maamulka hirshabelle oo uu sheegay in haatan iyo wixii ka dambeeyay sidoo kale ay heli doonaan xuquuqaadkooda asigoo ugu baaqay ciidanka in ay ka digtoonaadaan dhibaataynta shacabkooda sidoo kalena ay iska ilaaliyaan waxyaabaha xadgudubka ku ah shacabka kow waa inuu asaga sharciga ilaalino qaar waxaa ugu wacan garasho xumo garaadkooda ama gaarsiisnaynba meesha la rabo in la hiigsado qaar waxaa sabab u noqonaya tashwiish badanaa ku furan meelo badan oo kala duwanaa lagala soo hadlaa qaar waxaa xaqiiqaha aakhiro naar inay gelaayaan sababtoo ah gar reer hebel wax la yidhaahdaa diinta islaamka iyo kitaabka ilaahay iyo kulli kala qiimo badan reer hebel dartood ayuuna naar u gelayaa sababtoo ah wixii lagu ogaa ma fulin lahay oo sax ah ciidamadii booliska ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxaadna xuquuq buuxda oo ciidannimo aada ku leeyihin dowlad goboleedka hirshabeelle wax badan waxaan maqli jiray ciidanku lambar ma laha ciidanku mushaar ma laha ciidanku xuquuq ma laha saakay waxaan rabaa inaan idiin sheego qof walba oo ciidanka dowlad goboleedka hirshabeelle ka mid ah wuxuu noqonayaa qof lambar leh qof qoran qof mushaar leh qof xuquuq leh hooyo soomaaliyeed iyo wiil ay dhasheen waxaa la tilmaamay in lagu dilay gudaha dalka maraykanka dilkana waxaa ka dambeeyey koox dhallinyaraha oo hubaysneed waxaana la tilmaamay in hooyadan oo da-deeda lagu sheegay afartan jir iyo wiilka oo labaatan jir ahaaba lagu dilay halka iyadoo sidoo kalena warar kala duwan haatan ay kasoo baxayaan waxaana soconaya baaritaano ciidanka booliska wadanka maraykanka ay ku wadaan dadkii dilkaasi ka dambeeyey waxaana la tilmaamay arrintan in saameyn ay ku yeelatay dad badan oo soomaali ah kuwaasi oo degan gudaha dalka maraykanka eelka ay waxyeelada u geystaan kooxdan burcadda ah ayaa la sheegay in dalka maraykanka ay galeen sanadkii sagaashameeyadii warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa warka anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray idiin aqrinayay intaynu dib ugu kulmayno warkan warka xiga sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu